بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انت كدب عاوة أو بيشا مسلم كأي تهاي شيء طبعا كي رجب كن أفر بغل أفر يا فرتن كي هجرية دا وافق سنة لحدي فبرايو لبا كن سدح لباتن sanadka milaadiga waxaan bilaabaynaa kitaabka la yidhaahdo bahjatu quluubi alabraar wa quratu cuyuuni alakhyaar fi sharxi jawaamici alakhbaar waa kitaab xadiidka rasuulka sala alla ly slam ku saabsan oo uu alifay sheekh cabdiraxmaan ibni naasir assicdi shiikhu wuxuu soo ururiyey sagaal iyo sagaashan xadiis oo weliba jawaamic ah oo mid walba macaani fara badan ay ku jirto xadiistaasuu sharxay marka oo sharax kooban oo alfaadda uu sharax u adeegsadana ay fududdahay uu saaray shiikhu kitaabku marka waa kitaab mukhtasara guud ahaan oo kooban oo uusan shiikhu ku talagelin inuu aada wax u faahfaahiyo laakiin haddana waxaa ka buuxa culuum naafic ah oo aada u qiimo badan axaadiis tawxiidkii ka hadlaysa ayaad ka helaysaa axaadiis usuushi ka hadlaysa aad ka helaysaa sida qofku maarata cibaadadii alle uu hagaajin lahaa oo uu aakhirihiisa ugu shaqaysan lahaa alle ugu dhowaan lahaa axaadiis ka hadlaysa aad ka helaysaa cilmigii akhlaaqda iyo aadaabtii diiniga ahayd baad ka helaysaa iyo tii adduunyadaba axaadiis ka hadlaysa caafimaadkaad helaysaa cilmigii fiqiga iyo axkaamtii weliba abwaabtii fiqiga oo dhan baad ka helaysaa cibaada ha noqoto mucaamalaad ha noqdaan wixii guur iyo ku saabsan iyo abwaabtii kale ee fiqiga iyo weliba xikmooyinka maaragta ku jira iyo meelaha laga soo qaatay iyo usuushooda iyo qawaaciddeeda iyo ku baraarujin uu shiikhu ku baraarujinayo wixii manaafic lagu heli lahaa ama manaaficdaas ha noqdaan kuwo guud ama kuwo gaara ha noqdaane ama diin ha ku saabsanaadaan ama adduunyaba ha ku saabsanaadaane iyo dhibka sidii laysaga celin lahaa oo laysaga fogeyn lahaa culumtaasoo dhanna waxaa laga qaatay hadalladii rasuulka sala alla alay slam iyo axaadiistii shiikhu uu sharxay kolley kitaabku tabacaad fara badan buu leeyahay waxaanu isleeyahay middan daarulminhaaj ay taabacday yaad moodaa inay ugu roonta shiikhu wuxuu leeyahay muqadimada kitaabka bismi illahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi اlmaxmuudi clى ma lahu min alasmaءi اlxusnى wالصifaati اlkaamilaةi اlcaظimaةi اlculya wclى aahaariha الshaamilaةi lilأulى wاlأkhrى alle ayaa mahad dhammaanteed iska leh ee lagu mahadiyo magacyada wanaagsanee uu leeyahay iyo tilmaamaha dhammaystiran ee qiimaha badan ee waaweyn ee sareeya ee alla uu leeyahay iyo magacyadaas iyo tilmaamahaas raadadka ay leeyihiin oo saameynta kule adduunya iyo aakhiraba usali wasalim calaa muxamedin ajmaci alkhalqi likulli wasfin xamiid wakhuluqin rashiid waqowlin sadiid wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi min jamiici alcabiid waxaan ammaanayaa oo aan maaragtay tasliim u gudbinayaa rasuulka sal alla alay slama oo aan leeyahay ammaan iyo nabadgelya dushiisa ha ahaato rasuulkaasoo khalqiga oo dhan ugu kulmin og tilmaan wanaagsan oo dhan iyo akhlaaq wanaagsan oo dhan iyo hadal wanaagsan oo dhan salaadaas iyo salaantaasina ha noqoto dusha aalkiisi iyo asxaabtiisii iyo kuwii raacay oo khalqigii oo dhan ah addoomadii oo dhan ah أما بعد ولا شيخ أنت كذب فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم هذا الك مرك لقى صوت هو ma jiro hadal ka run badan kana nacfi badan khayr adduunya aakhirana ka kulmin og hadalkii rasuulka sal ll slam id huwa aclamu lkhalqi maxaa yeelay khalqiga oo dhan rasuulku sal ll slam isagaa ugu cilmi badan wa acdamuhum nusxan wa irshaadan wa hidaayatan isagaana xagga naseexada iyo naseexa gudbinta ugu weyn iyo hanuuninta dadka loo soo gudbiyo wa ablaguhum bayaanan wa tafsiilan wa tafsiila isagaana ugu xeel dheer xagga hadalka caddayntiisa iyo in wixii la tafsiiliyo oo asal loo yeelo lana kala dhigdhigo wa axsanuhum tacliima khalqiga oo dhanna rasuulku sal slam isagaa ugu wanaagsan xagga waxbaridda waqad uutiya sala allahu alay slam jawaamica alkalimi waxaa la siiyey rasuulka sal slam hadallo jawaamica oo macaani fara badan kulansanaya wakhtusira lahu lkalaamu ikhtisaara hadalkiina waa loo soo kookoobay si maaragtay ikhtisaar uu ku jiro oo isagoo macaani fara badan xambaarsan yaa haddana uu hadalka yarya uusan hadal badan ahayn baxaytu meelo kaana yatakalamu bilkalaami alqaliili lafduhu uu ku hadli jira rasuulku sal ly slama hadal ereyadiisu ay yar yihiin alkathiirati macaaniih xagga macnahana aada u badan oo macaani fara badan kulansanaya maca kamaali lwuduuxi walbayaan aladii huwa aclaa rutabi lbayaan iyadoo ay taa la jirto dhammaystirnaan caddaanka hadalkaas uu cad yahay iyo caddaynta uu caddaynayo iyo bayaankii ugu sarreeyey darajada ugu sarreysa ah waqad badaa lii waxaa ii muuqatay buu leeyahay an adkura jumlatan saalixatan min axaadiidihi aljawaamici fi lmawaadiici alkuliya inaan sheego koox dhowra oo axaadiistiisii jawaamicda ahayd ka mid ah oo mawaadiic kulliyana ka hadlaysa oo haddana ama jinsi ama nooc ama baab abwaabta cilmiga ka mid ah ku saabsan waljawaamici fi jinsin aw noocin aw baabin min abwaab alcilm maca atakallumi calaa maqaasidiha iyadoo haddana aan ka hadlaayo oon sharxaayo maqaasideedii wamaa tadullu caleyhi iyo waxa xadiistaas ay ku tusinayso calaa wajhin si baanan u sharxayaa buu leeyahay yaxsulu bihi aliidaaxu walbayaanu maca alikhtisaar lagu gaaraayo caddayn wax la caddeeyo iyadoo haddana hadalkii lasoo koobayo id ilmaqaamu laa yaqtadi albasta maxaa yeelay maqaamkan hadda la joogaahi ma keensanayo in wax la balbalaariyo fa aquulu mustaciinan billaahi baan leeyahay marka anuu alla kaalmaysanaya saa'ilan minhu taysiira watashiila weydiisanayana fududayn iyo inuu ii fududeeyo sharaxan waxaan leeyahay buu leeyahay alxadiidu alawal can cumar bni alkhadaab radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquul inama alacmaalu binniyaati wa inama likuli imri'in maa nawa faman kanat hijratuhu ila allahi warasuulihi fahijratuhu ila allahi warasuulihi waman kanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imra'atin yankixuha fahijratuhu ila maa haajara ilayh muttafaqun caleyh alxadiidu athaani can caayishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam man axdata fi amrina hada maa laysa minhu وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه هدي ألق بينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحلق وري إنه يري وحن مغلى رسول قال صلى الله عليه وسلم أوله أعماشو ويكو أهاتان نيدا ويكون نقطات لا أقبله وأنصح له وإنما لكل امرئ ما نوى قف والبنو وحو هلايا وحو نيست فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله qofkii hijradiisu ay ahayd alla iyo rasuul oo qasadkiisu u ahaa inuu diintii u gargaaro fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih hijradiisu waxay ahaatay alla iyo rasuul bay ahaatay oo macnaha waa maqbuulo oo waa ansaxday waaye ajirkeedina waa uu helayaa waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuha qofkii niyaddiisu xumaydna oo hijrada uu ka soo tegay mako ama meel kaleba ka soo tegay lidunyaa adduunya darteed u soo baxaayey oo usoo hijroonaayey yusiibuha adduunyadaas uu helaayo aw imra'atin yankixuha ama haweenay uu guursanaayo fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayh hijradiisu waa uun hadba wuxuu u haajira uun wax kale uu helaayo ma jirto aakhira sawaab heli maayo sababta niyaddiisi baa xumayd muttafaqun caleyh xadiidka caayishana waxay tidhi qaala rasuulu llahi sal ly slama man axdata fii amrina haada maa laysa minhu qofkii ku soo dara arrinkeennan kan ah macnaha diinkeenni waaye maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fa huwa raddun waa lagu celiyaa oo lagama aqbalo wa fii riwaayatin waxaa ku jirtay man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fa huwa raddun qofkii camal sameeya aanu diinkeennu ku taagnayn oo aan diinkii laga helaynin waa lagu celiyaa lagamana aqbalo marka lafdigaas hore yaa muttafaqun caleyhi ah kan dambe muslim baa wariyey bukhaarina waa uu tacliiqiyey oo tacliiq ahaan buu ku wariyey macnaha sanad ma leh laakiin muslim baa wariyey oo sanad mutasila ku wariyey kan dambe ah man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun shiikhu wuxuu leeyahay labadan xadiis ee qiimaha badan diinkoo dhan baa ku soo ururaya buu leeyahay usuushiisii iyo furuucdiisiiba diinka kiisa muuqda iyo kiisii qarsoonaaba xadiidkii cumar oo inama alacmaalu binniyaat ahaa wuxuu miisaan u yahay oo lagu miisaamaa acmaashii qalbiga ku jirtay oo qarsoonayd xadiidka caaishana wuxuu miisaan u yahay acmaashii muuqatay labada xadiis marka waxaa ku jira in allah cibaadada loo saafi yeelo oo keligiis la caabudo rasuulkana sala allahu alay slam la raaco labadaasoo waa ikhlaaskii mutaabacadii moogtahay shardi u ah hadal kasta iyo qowl kasta iyo daahir kasta iyo baatin kasta qofkii marka acmaashiisa u saafi yeela alle isagoo rasuulkii raacaya sala alla alay slam qofkaasaa camalkiisa la aqbalaa qofkii labadaba laga waayo oo allana ulama jeedo wax uu samaynaayo rasuulkiina sal ll ly slam ku raaci maayo wax uu samaynayo labadiiba waa ka khariban yihiin aw axadahumaa ama midkood buu waayey oo ama mutaabacadii rasuulkaa sal ly slam laga waayey oo bidcu ku dhacaya iyo mukhaalafo ama alla yuusan ula jeedin camalkiisa camalkiisu marka camalkiisu qofkaas waa marduuda waa lagu soo celiyaa wuxuuna soo gelayaa hadalkii alla uu yidhi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin waxaan u qasadnay nimankii gaalada ahaa ee adduunka waxyaaba wanaagsan samaynayay ile iyagoo jaahiliye ah oo mushrikiina iyo sadaqana la bixi jireen riximkana xiriirin jireen martidana soori jireen qofkii dhibaataysanna u gargaari jireen macnaha khayr bay samayn jireen waxun khayra ay samayn jireenoo ay iyagu markaa faa'iido ku raadinayaan wixii marka ay hore u sameeyeen oo adduunka ku soo sameeyeen yaan u qasadnay baa alla uu leeyahay fajacalnaahu waxaan ka yeelnay habaa'an mansuuraa waxaan jirin oo aan wax ka soo qaad lahayn habaa'an marka waxaa la yidhaahdaa waa boorka ama maaragtay habaaska ama buska yacni ciid budo ah oo dabayshu ay si sahlan u qaadayso u kala tuurayso marka wixii ay faleen oo camal ahaa oo adduunyada ay ku soo sameeyeen yaa aakhira saas noqda laakiin taa macnaheedu ma aha inaanay adduunyada faa'iidaynin oo adduunyadii waa loogu naxariistaa oo yani sawaabkeeda way helaan adduunyada marka habaaga culammadu waxay ku sheegaan wax marka qoraxdu ay darishad ka soo gasho oo kale iftiinka aad ka dhex aragto waa waxaan la taaban karin oon la qaban karinna marka camalkoodii wuxuu saasoo kale noqdo wax faa'iida leh ma noqdo ikhlaaskii oo cibaadada alla lagu keli yeelayo ujeeddadaadu ay allah keliya ahayd oad ula jeedo acmaashaada oo ikhlaaskii ah iyo raaciddii rasuulka sal l slam raacayey qofkii labadaa laga helo wuxuu soo gelayaa hadalka alla uu yidhi waman axsanu diinan minman aslama wajhahu lilaahi wa huwa muxsin yaa ka diin wanaagsan oo ka jid wanaagsan miman qof aslama wajhahu lilaah naftiisii u hoggaamiyey allah oo daaco la yimid isagoo rasuulkii maxameda sala alla ly slam rumaysan wa huwa muxsin haddana wixii la faray ku camal falaya oo xaaraantiina u ictiqaadsan inay xaaraan tahay oo ka fogaanaya xalaashin inay xalaal tahay u ictiqaadsan oo rasuulkiina sal l slam raacaya wax ka diin wanaagsan ma jiraan qofkaas bala yaa alla u leeyahay niman maaragtay yahuudi iyo nasaara ah yaa waxay yidhaahdeen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara jannadii geli maayo qof aan yahuud ahayn ama nasaaro ahayn qolo walba waxay leedahay yuhuudduna waxay leedahay yuhuud unbaa jannada gasha qof kaleo janno gelaya ma laha nasaaradina iyaguna sidoo kale isula wen yihiinoo waxay leeyihiin jannada annaga unbaa gelayna duul kaloo gelaya ma leh markaasaa alla buriyey arrinkaasoo wuxuu yidhi saas maaha iska dhaafa jannadii waxaa gelaya dadaan yuhuud iyo nasaaro ahayn ooyeyihiin marka dadkaas tilmaantoodu maxay tahay waa man aslama wajhahu lilaah waa qofkii naftiisa u hogaamiya allah wa huwa muxsinun isagoo ixsaanna la yimidoo wixii la faray ku camalfalaayo oo sharciga ku taagan oo rasuulka sal l slm raacaya qofkaas jaziyihiisu marka muxuu yahay falahu ajruhu cinda rabbihi ajarkiisuu ku leeyahay alla agtiisa walaa khawfun calayhim cabsigoona dushooda ma ahaanin ay ciqaabkii alle ka baqaan oo marka aakhira la tago walaa hum yaxsanuuna kamana tiiraanyoodaan waxay adduunka uga soo tageen niyo marka maxaa la yidhaahdaa niyada marka la fasiro waxay noqonaysaa in wixii qofku uu samaynayay uu allaah u dhowaanshidiisa ka wado macnaha waa in camalkii loo qasdo oo camalkii samayntiisa uu qofku u qasdo isagoo allana ugu dhowaanaya camalkaas raalli ahaashadii allana doonaya iyo abaalmarintii alle waxaa soo gelaya marka niyadaas niyadii camalkaas soo gelaysa iyo niyadii kii loo camal falaya labadaba waa loo baahan yahay niyada camalku marka waa sidee qofku qofka tahaaradu kama ansaxdo noocay doontaba ha noqoto tahaaradaas salaada iyo sakada iyo soonka iyo xajka iyo cibaadaadka o dhanna kama ansaxaan ilaa in qofku waxa u qasda moogi salaaddii iyo sakadii soonka waa inuu qasdaa qofki inuu dukanaayo inuu soomaayo inuu xajinaayo marka waa inuu niyeystaa horta marka hore camalki camalkaas marka gaarka ah yuu niyeysanayaa haddii marka cibaadadu ay kulansanayso noocyaal kala duwanna sida salaaddii oo kale sababtoo salaad waajib oo faradaa jirta iyo salaad sunnaa sunnadii lafteediyaa kala duwan midna waa mid mucayan ah oo munaasabad gaara leh ama waqti gaara iska leh oo lagu guto oon waqti kale ansaxayn midna waa sunno iska daysanoo aan muddaysnayn tan marka aan muddaysnaynoo mutlaqa iska ah waxaa kugu filan inaad niyo caamoo guud aada niyeysato inaad salaad dukanayso uun tan mucayankaa laakiin ama munaasabadda gaarkaa leh ama waqtiga gaarkaa leh ama sunno ha noqoto salaadaasi ama maaragtay ama salaadaasi farad ha noqoto ama ha noqoto sunno mucayan ah oo maaragtay munaasabo gaara leh ama muddo gaara leh ama cayiman sida watarkii oo kale ama raatibadii salaadaha faradka ama ka horreysa ama ka dambaysa ee joogtada ahayd ama maqrib ha la socoto ama cisha ha la socoto ama fajar ha la socoto ama duhur ha la socotee waxaa lama huraana niyaddii guud ee salaadda aada niyeysanaysay in wax kale la jiraanoo salaadaas mucayanka ah ama watar ha noqoto ama raatib ha noqotee ama farad ha noqoto shantii salaadood ee habeenkii iyo maalinka la dukanaya midda doontaba ha noqotee waa inaad niyeysataa cibaadaadka kalena waa saas oo kale kii mucayana mucayanimadiisas u niyeysanaysaa wixii mutlaqana mutlaqaasaa kaaga filan sidoo kale qofku wuxuu u baahan yahay inuu kala saaro caadadii iyo cibaadadii wax iska caado loo sameeyo iyo wax cibaado ahaan loo samaynayo oo qabayska oo kale marka uu qofku qabaysanayo marna inuu isnadiifiyuu doonayaa qofkii marna wuxuu doonayaa waa kulul yahay oo inuu isqaboojiyuu rabaa marna wuxuu u qabaysanayaa inuu xadas uu ku sifaysnaa oo xadatul akbar ah sida inuu janaabo qabo ama haweenaydu ay xayd maaragtay ama nifaas ka qubaysanayso ama janaabo ka qubaysanayso waxaa kaloo loo qubaystaa yani meyd la dhaqaayo oo kale qofku markuu meyd dhaqo waa qubaysanaa isaga laftiisu jumcadii baa loo qubaystaa iyo wax lamid ah waxaa lama huraana inaad marka niyeysato in xadath aada iska qaadayso ama qabayskii sunnada ahaa waa inaad niyeysataa mid hadba sida qubayskaas u yahay marka waa in caadadii iyo cibaadadii kuu kala saaranta sidoo kale qofku lacag buu bixiyaa isagoo niyadiisu ay tahay inuu saka bixiyo ama kafaaro lagu lahaa uu bixiyo ama nadar uu nadray iyuu u bixinaya lacagtii ama waa sadaqo iska sunno ah ama hadiyo iyo xoolihii u bixinayaa marka cibradu waxay tahay kaa dhammaantiis hadba qofku waxa uu niyeysto niyadiis siday tahay sidoo sidoo kale waxaa niyadii la meecsanayaa xeelooyinka ay sameeyaan dadka mucaamalaadka qaarkood sameynaya mucaamalo daahirkeeda iyo suuradeedu ay sax tahay laakiin niyaddiisa waxaa ku jira inuu ku gaaro mucaamaladaas mid ribo ah ama wuxuu xeeladdaa u samaynayaa oo mucaamaladaa u samaynayaa inuu waajib saarnaa iska rido ama uu wax ka xaaraan ahaa ku gaaro yuu u samaynayaa camalkan daahirkiisa mubaaxa iska ah mar walba waxaa loo qabanayaa niyaddiisu sida ay ahayd iyo qasadkiisi ee maahan lafdiga daahirkiisi wax u tari maayo sababtoo acmaashu niyaday ku ahaataa oo labadii cigood mid ka mid a yuu qofku wuxuu ku darayaa waxaan maqsuud ahayn aan wax macnaa lahayn ama caqdigii iyo heshiiskiibuu wuxuu ku darayaa caqdi kaloo aan maqsuud ahayn si uu wax maaragtay mubaaxa uga dhigto laakiin niyaddiisu waa niyad xun sida uu sheekh islaam ibn taymiya uu yidhi sidoo kale alle wuxuu shardiyey marka haweeney lasoo ceshanaayo intii la furay lasoo ceshanaayo ama qofku uu dardaaran samaynaayo inaan qasadkiisu ahayn inuu wax dhibo waxaa kaloo soo gelaya dhammaan wasiilooyinka lala yimaado ee la rabo in maqsuud ee la rabo in lagu gaaro maqsad wixii yoolka ahaa oo loo socday maxaa yeelay sababka iyo dariiqa aad maraysaa wuxuu yeelanayaa xukunka maqsadka aad u socoto iyo meeshaad u jeedo ama waxaasi wax wanaagsan ha noqdaan ama wax xun ha noqdaan allana qofka wax hagaajinaya iyo qofka maaragtay wax fasaadinaya waa kala ogyahay oo waa u kala soocan yihiin taasi marka waa niyaddii camalka niyada marka kii loo camal falaayey maxaa loola jeedaa waxaas camal ee qofku uu samaynaayo waa inuu allah dartii u sameeyaa waxuu la imaanayo wuxuu ka tegaayaba waxa uu ku hadlaayo wax uu samaynayaba alla wuxuu yidhi wamaa umiruu yahuudiiyo nasaaradii lama farin ilaa liyacbudu allaha allah inay caabudaan keligiis moogiye mukhlisiina lahu diina iyagoo diinkii u saafi yeelaya daacadii alle u keli yeelaya oo aan daacadoodii ku daraynin shirki nimankii yahuudda ahaa markay yidhaahdeen cusayr ibnullah shirki bay la yimaadeen nasaaradu markay yidhaahdeen masiix waa wiilkii alleh shirki bay la yimaadeen labaduba waxay isku raacsan yihiin haddana inay dafiraan nebinimadii nebi maxamed sala allahu alay wasalam alla wuxuu kaloo yidhi alaa lilaahi addiinu alkhaalis waxaa ka horreysa facbud illaaha mukhlisan lahu diina allah keliya caabud adoo diinka u saafi yeelaya alaa lilaahi addiinu alkhaalis diinkii saafiga ahaa allah ayuu u sugnaaday macnaha cibaadadii allah keliya u sugnaatay iyadoo weliba saafi ah oo wax la wadaagaa aysan jirin marka cibaadadaada duul kale wax ka siinin waa macnuhu ilaa alla asaa ku abuurtay oo ku hanta qofka hadduu mamluug yahana maaligiisii keliya buu maaragtay u ikhlaas samaynaya ile isagaa kule alleh qataada wuxuu ku fasiray diinkaas khaaliska ah waa shahaadatu an laa ilaaha ila allah qofku inuu qiro ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye macnaha wuxuu iltisaamayaa inta uu nool yaho dhan inuu allah keliya caabudo duul kalena uusan caabudin oo khabarka alla uu rumeeyo oo wixii alla uu farana uu maaragta fartoomo wixii alla ka reebana uu ka joogo waxaasoo dhan baa soo gelaya tawxiidkuna ma ansaxo in rasuulkii maxamed ah sal ll ly slam nebinimo loo qira moogi nebi lagu soo diray inuu yahay oo ay kugu waajibtahay inaad adeecdo oo aad raacdo waa inaad la timaada haddaada taa la imaanin laa ilaha illa allahu keliya wax kuu tari mayso marka laa ilaha illa allahu marka la sheego macnaha way la socotaa rumayntii la rumaynaya rasuulka sal ly slam iyo raacidii la raacay sababta qofku haddaanu rasuulka rumaynin sala alla alay slama cibaadada uu la imaanaya maxay ta maba jirto moogta marka wuxuu saafi yeelaya maxay ta wax jira maaha waxba ma haystaba marka waa isku xiran yihiin shiikhu wuxuu leeyahay addoonka waxaa saaran inuu niyo guud u la yimaado oo arrimihiisao dhan kulansanaysa oo uu ula jeedo wejiga alle iyo inuu alle u dhowaado oo thawaabkiisana uu raadinayo oo ajir xisaabsashana ay macnaha qalbigiisa ku jirto iyo ka cabsasho uu ka cabsanayo ciqaabta alleh niyadaas marka guud yuu haddana wadanayaa oo oo la soconaysa markasta uu la imaanayo camal gaar ah oo acmaashi gooni goonideeda markuu la imaanayana niyadaas noogu wataa oo mid walba maarka si gaaruu u niyeysana haddana iyo xaalaadkiisao dhan isagoo aada ugu dadaalaya inuu ikhlaaskii uu ka dhabeeyo u dhammaystiro wixii ikhlaaska ka hor imaanayana uu maaragtay ka fogaado oo ah istustus inuu ula jeedo wax uu samaynayo dadku ha ku ammaanaan agtooda qiimo ku yeelo iyo wax noocaas oo kalea inuu ka fekera maaha iyo sumcad iyo wax noocaas oo kalea dadku maarata ha ku ammaanaan ha ku weyneeyaan inuu u qasda maaha laakiin hadday dhacdo qofkii wanaag badan sameeyey oo acmaal saalix fara badan sameeyey hadday dhacdo in dadkii ay ammaanaan maaha isagu inuu qasda maaha oo danta u leeyahay sidaa inay noqoto laakiin qasadkiisa asalkaa waa maxay allah keliyu acmaashiisa ula jeedaa sawaabka alle yuu doonayaa khalqigan iyo bani aadankaanna milacsanba maayaba dhinacooda fiirin maayo nacfina ka dooni maayo ammaantoodana dooni maayo laakiin haddii ammaanta ay iska timaado oo dadkii ay maaragtay qofka iska ammaanaan iyadoo addoonka uusan u qasdin waxba ka dhibi mayso waxayba noqon kartaa sida xadiid kale uu sheegayo tilka caajilu bushra almu'min qofkii muminkaa bishaaradiisii oo loo soo dedejiyey waay meeshan uu yidhi rasuulku sala alla ly slam innama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku ahaataa niyada oo niyo unbay ku wareegaysaa acmaashu kadibna wuxuu yidhi wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba wuxuu leeyahay wixii u niyeystay oo acmaashaas ansixiddeeda ama fasaadkeedu waa hadba niyada qofku sida ay tahy dhammaystirnaanteeda ama naaqusnimadeeda waa hadba qofka niyadiisu sida ay tahy qofkii marka inuu khayr sameeyo niyeysta oo niyaddiisuna ay sarrayso maaragtay wuxuu alle ugu dhowaanaya ka dhiga sawaab iyo abaalmarin dhammaystiran buu helaa qofkii niyaddiisu ay hoos u dhacdo waxaa hoos u dhaca sawaabkii ajirka u helaya qofkii niyaddiisu aanay sarraynba oo aanay alla u jeedin xaggiisa khayrkii oo dhan waa dhaafaa qofkaas wuxuuna helaa maqaasidii iyo ujeeddooyinkii hooseeyey ee liitay yuu helaa wax kalema helo sidaa darteed rasuulku sala allahu calayhi wasalama tusaale ayuu noo yeelay si looga qiyaas qaato arrimihii kaleo dhan markaasuu wuxuu yidhi faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih yani qofkaas wixii u niyeystay buu helaa waay macnuhu ajarkiisna waa u dhammaystirmaa waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuhaa aw imra'atin yankixuhaa fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayh marka haweeneyda waxaa loo gaar yeelay la guursanaayo iyadoo adduunyadii laga hadlay in la caddeeyo inay waxaasoo dhamm ay yihiin ujeedooyin hooseeya oo liita iyo maqaasid aan qofka anficaynin marka meel loo baahnaa in allah loola niyeysto haddii aad adduunyo keliya ka dhigto waad khasaartaa sidoo kale rasuulka sal ly sl markii la weydiiyey qof dagaalamaya oo dagaalkii jihaadka ka qayb qaadanaya laakiin dagaalkiisu uu iska yahay uun geesnimo uu isaga dhashay ee aan allah ula jeedin ama ciddiisii iyo reerkiisii buu maarata u danaanaya uu isleeyahay u gargaar ama hal arkuu leeyahay maaragtay booska aada joogto oo dagaalka aada uga jirto waxaa la weydiiyey rasuulka sal ly slam ayu dalik fii sabiili illah keebaa marka jidkii alle ku taagan markaasuu hadal guud uu rasuulku sheegay sal ly slam oo wuxuu yidhi man qaatala litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa fa huwa fii sabiilillah qofkii u dagaalama in kelimada alle ay kor noqoto kaasaa jidkii alle ku taagan wuxuu kaloo alla uu yidhi markuu ka hadlayay in ay saameyn ku leedahay niyooyinka dadku ay saamayn ku leeyihiin waxa lala baxaayo oo sadaqooyinka ah wa mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum nafaqada kuwa xoolahooda ku bixiya ibtiqaa'a mardaati illaahi raadin ay raadinayaan raalli ahaanshada alleh iyo wa tathbiitan min anfusihim yaqiin xagga naftooda ka ahaatay ka mathali jannatin janno wax lagu abuuray oo kale yaa mithaalkoodu u yahay tusaalahoodu oo birabwatin meel xoogaa taagan ku taalla beertaasi meel xoogaa sarraysay ku taallaa aada uma sarreyso xoogaa yar waaye marka sida qaalibkaana ciiddeedu way wanaagsan tahay waxa ka soo baxayaa marka wax wanaagsan bay noqonayaan marka camalka markii alla loola jeedo waa sidaas oo kale faa'iidooyin baa ka xasila badan waxaa kaloo alla uu yidhi waaladiina yunfiquuna amwaalahum kuwa xoolahooda ku bixiya ri'aa'a annaasi dadka inay istusaan oo dadku ammaanaan oy weyneeyaan walaa yu'minuuna billahi walaa bilyawmi alaakhiri alla iyo maalinka dambeeyana aan rumaysnayn waxaa marka ay sameeyeen iyo xoolaha ay bixiyeen maadaama niyaddu ay xun tahay waa uun tallaabooyin shaydaan wax ka yimid iyo camalkii shaydaanka oo camalkaas wuxuu uga soo fulay shaydaankii baa calaaqa lalaho la xiriira oo sidaa u qorxiyey inay adduunye ku doonaan wax ay samaynayaan iyo susus ay u sameeyaan marka waxba ka faa'iidi maayaan amaasha banaadamku uu samaynaayo waxay ku kala sara martaa oo abaalmarinta camalku ay ku weynaataa hadba waxa qofka qalbigiisa ku jira oo iimaan iyo ikhlaas ah oo ninka niyaddiisu ay run tahay gaar ahaan marka uu la yimaado wixii uu awoodo oo camal ah qofkaasi waxaa ajirkiisu uu la mid noqonayaa qofkii camalka sameeyey oo kale alla wuxuu yidhi waman yakhruj min beytihi qofkii gurigiisa ka soo baxa muhaajiran ila allahi wa rasuulihi iyadoo qasadkiisu uu yahay inuu allah iyo rasuul u haajiro raalli ahaashada alla buu raadinayaa jacayl uu rasuulkii jecel yahay sal slam yuu u haajirayaa inuu diinkii alle u gargaaro yaa qasadkiisu uu yahay suma yudrikhu lmowtu kadibna geeridii ay u timaado ama waa la dilaayaa ama waaba iska dhimanayaaba laakiin wixii uu samayn kara buu sameeyey niyaddiisna way hagaagsan tahay faqad waqaca ajruhu cala allah qofkaas ajirkii qofkii hijrooday ee hijradin u dhammaystirantay oo magaaladii soo gaaray oo kale yuu la mid noqonayaa sababta niyaddii buu la yimid go-aan buu gaaray haddana hawshii buu qayb ka mid a sameeyaba wuu dhex galaba hijradii buu ku dhex jiraaba markaasaa geeridu timid qofkii marka haajiray ee meeshii loo socday gaaray oo kale yuu ajirkeed u helaa xadiidkii marfuuca ahaa ee saxiixa ahana wuxuu ahaa idaa marida alcabdu aw saafara kutiba lahu maa kaana yacmalu saxiixan muqiima haddii addoonku uu xanuunsado ama uu safro waxaa loo qoraa wixii uu samayn jiray markuu caafimaad qabay oo uu negaa xadiidka kalena wuxuu ahaa ina bilmadiinati aqwaaman maa sirtum masiiran walaa qatactum waadiyan ilaa kaanuu macakum magaalada madiine waxaa jooga qolooyin ood uga soo tagteen adduunku ma socotaan socod togna ma goysaan ilaa kaanuu macakum waa idinla jireen yani niyaddooda iyo qalbigooda iyo sawaabkii yay inkula jiraan xabasahum alcudur cudurdaarkooda marka muxuu yahay wax unbaa maaragtay celiyey oo yani awooddooda ka baxsan waa macduuriin marka maadaama niyaddooda ii wanaagsanayd idinkoo kale in lamid yihiin waa macnuuhu addoonku marka hadduu khayr niyeysto kadibna aan khayrkii loo qorin niyadaas yaa loo qoraa uu niyeystay yaa xasano kaamil oo dhamaystiran loo qoraa qofku marka khalqiga alleh inuu xoola ku saacido oo ixsaan ugu sameeyo ama hadal wanaagsan kula hadlo ama ficil wanaagsan uu maaragtay kula mucaamaloodo waa khayr waa khayr iyo ajar iyo sawaab uu alla agtiisa ka helaayo laakiin sawaabkaas wuxuu ku weynaadaa hadba niyaddiisu sida ay tahay alla wuxuu yidhi laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas wax badan oo koodkooda ah wax wanaagi kuma jiraan hadalladan ay hoosta isula hadlaayaan wax faa'iidahay kuma jiraan oo khayrna kuma jiro ile wax maaragtay aakhiro lagu helaya maaha inuu qofku matalan hadal xataa mubaaxa isaga hadla maanta dhan wax aakhiro maaragtay meel ku gaarsiinaya maaha hadduu hadalkii noqdo mid dembiyana dee waaba cadaab baad ku mudanaysaa marka saasaa khayrka marka uga maqan yahay meeshaas laakiin yaa khayr helaya waa ilaa man amara bisadaqatin qof sadaqa faray ma ogiye xoolo lala baxo ama cilmi lala baxo ama uu nacfi kasta noocuu doono ha ahaadee aw macruufin ama macruuf faray waa wanaag fal iyo taacadii waaye iyo wax alla wixii sharcigii iyo maarata caqligii wanaagooda lagu garanayo in wixii xumaa laga tagana lafteedu macruufkii bay ka mid tahay oo haddii amar bilmacruuf la sheego keliya oo aan nahyi canmunkar la sheegin nahyi canmunkar amar bilmacruuf uu soo gelaya ile wixii la iska reebayoo laga tagaahy macruuf bay yihiin iyaga laftooda soo macruuf maaha waa macruuf ow islaaxin bayna annaasi ama wuxuu faray dadkii oo dhexdooda islaax la dhigo sababto waxay uga baahi badan yihiin dadku ma jiro in dhexdooda islaax la dhigo haddii kale adduunye fara badan baa dhaafaysa nolosha baa ka xumaanaysa aakhira saag bay maarata ku dhacaan marka qofkii waxaa sameeya oo sadaqana fara macruuf fara islaax maaragta been annaas sameeya qofkaas marka khayr buu la yimid waa kadib ba allo wuxuu yidhi waxaas marka waska khayr moog tahay in sadaqadii la faro macruufna maarat la faro islaax been annaasna la faro waa khayr soo maaha laakiin yaa helaaya waman yafcal daalika qofkii arrimahaas sameeya ibtiqaa'a mardaat illaahi doonis uu doonaayo raalli ahaashada alleh fasawfa nuutiihi ajran cadiimaa ajir weyn baan siinaynaa kaas ajarka weynaa marka maxaa lagu helaa inaad waxaas lasoo sheego u samayso raadin doonis aad doonayso raalli ahaashada alleh waa in niyaddaadu ay sax taha xadiidkii bukhaari ku jiray ee marfuuca ahaa wuxuu yidhi rasuulku sal ll ly slam man akhada amwaala annaasi dadka xoolahooda qof ka qaata dayn buu u qaadanaa ma og tahay yuriidu addaa'aha laakiin niyaddiisa waxaa ku jirta inuu soo celiyo xoolahaas addaaha allaahu canhu alleh wuxuu u fududeeyaa sidii uu u soo gudi lahaa xoolahaas waman akhadaha qofkii markii uu qaadanayaba u qaata yuriidu itlaafaha inuu iska cuno unbuu rabaa inuu soo celiyo ma rabyo atlafahu allah qofkaas alla waa halaagaa niyadii wanaagsanayd waxay sabab weyn u noqotay in qofkii alla uu risqi siiyo oo wixii uu iska gudi karo maadaama niyadiisu ay wanaagsanayd niyadii xumaydna waxay sabab u noqotay inuu qofkii baaba'o oo halaagsamo sidoo kale niyadu waxay gashaa waxyaabaha iska mubaaxaadka ah iyo arrimaha adduunyada oo qofkii shaqada uu shaqaysanaayo iyo kasabku wax soo kasbanaayo iyo camalkiisa adduunyo iyo arrimihiisa caadiga ah ula jeeda inuu u kaalmaysto xaqi alleh inuu maaragtay u istaago qasadkiisu wuxuu yahay inuu u kaalmaysto waxa caadigaah uu samaynayo ee maarata arrimaha adduunya ah oo iska caadiga ah wuxuu rabaa inuu u kaalmaysto xaqi alleh iyo inuu waajibaadkii la yimaado iyo mustaxabaadkii iyo sunnooyinkii niyaddaa wanaagsanna mar walba maarata qalbigiisa ay ku jirto markuu wax cunaayo markuu wax cabbaayo markuu hurdaayo markuu raaxaysanaayo marka uu wax kasbanaayo waxyaabihii caadiga ahaa oo iska mubaaxa ahaa waxay isu bedelaan wixii caadada ah maxay isu bedelaan cibaadaad ayay isu bedelaan allana addoonkii camalkiisii iyo wuxuu samaynayey iyuu u barakeeyaa oo khayrkoodii uu badiyaa abwaabtii khayrkana iyo risqigiina wuxuu ka helaa waxaan marka horeba kusoo dhacaynin qalbigiisa oo uusan malaynaynin yuu helaa oo khayr iyo risqi ah yaa alla u furaa qofkii marka niyada wanaagsani ay dhaafto ama jaahilnimo darteed u dhaafto ama fududaysi uu sameeyey darteed u dhaafto dee naftiisa uun ha eedeeyo xadiidkii saxiixa ahaa oo ka ansaxay rasuulka sal ll slam wuxuu ahaa inuu yidhi innaka lan tacmala camalan adigu camal ma samaysid tabtaqii bihi wajha allaahi oo allah wejigiisa aad ula jeedo ilaa ujirta haddii aad camalkaa samayso niyadaadu inay sidaa tahay ujirta calayhi waa laga abaalmaryaa xataa maa tajcaluhu fii fi imra'atik xataa waxa aad haweenaydaada afkeeda gelinayso oo cunto ah taa marka waxaa lagu ogaaday in xadiidkani uu kulansaday arrimihii khayrka oo dhan qofka muuminkaa waxaa munaasab u ah gaar ahaan qofka doonaya in uu badbaado oo naftiisan u anfaco inuu macnaha xadiidkan fahmo inuu ku camal falana uu maaragtay shaqo ka dhigto wakhti kasta iyo xaalad kastuu ku sugan yahay waa xadiidkii cumarkaasi moogtahay inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa xadiidka caaisha haddaan u nimaado meeshan uu yidhi rasuulku sala alla ly slama qofkii arrinkeennan iyo diinkeennan ku soo dara waxaan ka mid ahayn waa lagu celiyaa iyo riwaayadii kale ahayd man camila camalan laysa caleyhi amrunaa qofkii camal sameeya amarkeennu iyo diinkeennu aanu ku taagnayn fahuwa raddun waa lagu celiyaa laba dhinac buu wax kaa tusaaya xadiidkaasi mantuuq oo sidii maaragtay daahirkii ka muuqanaysa ah mafhuum oo maaragtay mafhuum mukhaalafa ah mantuuqiisu marka muxuu yahay wuxuu ku tusinayaa in bidco kasta oo diinka lagu soo daray oo aan asal ku lahayn kitaabka iyo sunnada ama ha noqoto bidcooyin lagu hadlo oo kalaam calaaqala leh sida tajahumka oo kale waa nimanka magacyada alleh iyo tilmaamaha allaba iska inkirsan iyo bidcada rawaafidda oo kale nimankan shiicada oo iyaguna maaragtay talax tegey ahlu beytkan maaragtay jecelnaha intay yidhaahdeen saxaabadii kaleo dhan la colloobay y ama gaalnimo ku xukumay ama maarata faasiqiin ku xukumay badankood oo shirki fara badanna sameeyey iyo colaad ay u qaadeen muslimkii iyo waxaana la yidhaha ictisaalka nimankii muctasilada ahaa ee iyaguna tilmaamaha alle sidoo kale iska dafiraya oo bidcooyin kaleo fara badanna lahaa oo ay ka mid tahay waxay ku magacaabeen amar bilmacruuf nahy can ilmunkar oo macnaheedu uu yahay in madaxdii muslimiinta lala diriro sidoo kale qadarkiina waa inkirsan yihiin calaa kulli xaal ku dheeraan mayno bidcooyinka noocaasoo kale marka waa kuwo kalaamiyaha la yidhaahdaa waxa ay la yimaadeen dadkaasi marduud bay ku yihiin waa lagu soo celiyaa waana dad xuxun dadkaasi hadba bidcadooda inta ay gaarsiisan tahay oo ay diinka ka fog tahay qofkii sheega waxaan allahi rasuul aanay sheegin ama ku cibaadaysta waxaan allahi rasuul idmin oo aanay jidaynin qofkaas waa qof mubtadic ah qofkii wixii iska bannaanaa xaaraan ka dhiga ama alle ku caabuda waxaan sharcigu ogolayn oon sharciga ku sugnayn qofkaa isaguna waa mubtadic oo bidcoola taas waa mantuuqi moogta man axdata fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun waa mantuuqi kaasu marka laakiin mafhuum mukhaalafuhu muxuu yahay qofkii camal sameeya camalkaasina uu yahay mid sharcigii waafaqsan oo caqiido saxan alle ku caabuda camal wanaagsanna alle ku caabuda ama waxaas waajib ha noqdaan ama sunno ha noqdaane camalkiisa waa la aqbalaa waxa uu sameeyana waa wax looga mahadyo oo abaalkeed uu helaayo xadiidka caaisho waxaa loo soo daliilsadaa in cibaado kasta oo loo sameeyo si maarata la iska reebay inay faasid noqonayso oo aan waxba laga faa'iideynin maxaa yeelay amarkii sharciga yaan maarata aanay ku taagnayn wixii la iska reebaana waxay keenayaan fasaad bay keenayaan hadduu qofkii la yimaado camalkii maaragtay iyadoo la iska reeba lala imaanayo oo sidii manhiga ahayd loola imaanayo waxay keenaysaa camalkaas marka inuu noqdo wax faasid oon waxba ka jirin oon qiimo lahayn mucaamalo kasta oo rasuulku sal ly slam uu dadka ka reebana waxay noqonaysaa waxaan iyaduna xisaab aan lahaynoo aan faa'iido lahayn oon waxba lagu gaarin wabillahi towfiiq